شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد kelmadeennan waxaynu maanta kaga warami doonaa shirkiga iyo khatarta uu leeyahay walaalayaal dembi la galo oo ilaahay lagu caasiyo oo shirkiga ka weyni ma jirto akbarul kabaa'iri wax lagu dhaco shirkiga ugu weyn ama dembi qofku ku dhaco shirkiga ugu weyn sidaa daraaddeed halkan waxaynu ka tilmaami doonaa adilada ku soo aroortay inuu khatar yahay shirkigu camalka qofkana inuu burinayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi isagoo ka warramaya shirkiga qaala tacaala ina allaha laa yakfiru ilaahay ma dhaafo an yushraka bihi cibaadadiisa in cid kale lala wadaajiyo cibaadadiisa in cid kale lala wadaajiyo wayakfiru waa dhaafaa maa duuna daalika intaa waxa ka hooseeya wixii ka yar liman yashaau cidduu doono wixii aan shirki ama kufri ahayn ee dee duuna waxyaabihii maaragtay aan labadaa darajo gaadhin ama shirkigii ama kufrigii aan ahayn ilaahay cidduu doono u dhaafaa laakiin shirkiga isagu waa ilaahay ma dhaafo qofka ku dhinta walciyaadu billaah halkaa ilaahay wuxuu ka warramayaa tabaaraka wa tacaala waa dembiga aan qofka laga dhaafayn ilaa inuu toobad keeno intaanu dhiman marka walaalayaal ayuha almuslimuun qofku shirkiga inuu iska ilaaliyo shirkigu macnihiisu wuxuu yahay cibaadadii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu lahaa in cid kale loo sarfiyo ama cid kale loo leexiyo taasaa la ydhaha shirki xaqii ilaahay lahaa ayuu cid kale u sarfinaya ama cid kale u leexinaya ama xaqii ilaahay uu lahaa ayuu cid kale la masaynaya ama la simaya waa intaa macnihiisu waxaa kaloo ilaahay uu ku sifeeyey jalla wacalaa dulmi la galo waa ka ugu weyn dulmi la galo waa ka ugu weyn ilaahay jalla wacalaa wuxuu yidhi inna shirka ladulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn buu yidhi ilaahay jalla wacalaa inna shirka ladulmun waxaa lagu sifeeyey shirkigu waa dulmi weyn buu yidhi ilaahay jalla wacalaa halkaana yacnii dulmi xaqa ilaahay inaad cid kala siisaa dulmiga waa ka ugu weyn dulmi la galo kaasa ugu weyn wuxuu ilaahay ka warramay jalla wacalaa annahu muxbidun lilacmaal waxayna loo sheegay inuu camalka qofka burinayo qaala jalla wacalaa walaqad uuxiya ilayka waa lagu waxyooday walaqad uuxiya ilayka waa lagu waxyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ila aladiina min qablika iyo kuwii adiga kaa horreeyey adiga iyo kuwii kaa horreeyey lain ashragta haddaad shirki ku dhacdo layaxbadanna waa burayaa ama waa suulayaa camaluka camalkaagii uu burayaa walatakuunanna waxaad ahaanaysaa ama waxaad ahaanaysaa min alkhaasiriina kuwa khasaare baad ahaanaysaa camalkaagiina wuu burayaa kuwa khaasiriintaana waad ahaanaysaa halkaa camalka inuu burinayo shirkigu walciyaadu billaah waxa kale oo shirkiga qofka walciyaadu billaah ilaahay haynaga ilaaliyo ku dhinta wuxuu noqonayaa mukhalladan fii naari jahannam qofka ku dhinta shirkiga weyn shirkigu waa laba shirki akbara iyo shirki asqara labaduba waa khatar wuxuu uhi ilaahay jala wacala innahu man yushrik billaah qofka cibaadada ilaahay cid kale la wadaajiya man yushrik billaah faqad xarama allaahu calayhi aljanna ilaahay wuxuu ka xarimay jannada wa ma'waahu halkuu gelaya ama hoygiisuna wuxuu yahay annaaru naar buu gelaya hoygiisa ama ma'waha u gelayaa waa naar weeya jannaduna waa ka xaaraan wamaa lildaalimiina daalimiinta waa mushrikiinta uma sugnaa min ansaarin cid u gargaarta ilaahay malaha buu yidhi daalimiintana mushrikiintaa loo jeeda marka ilaahay jalla wacalaa aayadda wuxuu kaga warramayaa qofka ku dhinta shirki waalciyaadu billaah wuxuu noqonayaa mukhalladan mid ku waaraya naarta jahanam hadduu ku dhinto halkaana khatarta iyo halista inuu shirkigu halis badan yahay dembi la galana wax qofku ku dhaco wax ka weyn dembigaa walciyaadu billaah inaanu jirin waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi jalla wacalaa laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara laa tajcal ha yeelin ha samaynin waa nahyi maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara ilaah kale ha samaynin maca allah waxaa qofkii looga digayaa cidaan alla ahayn oo ilaah macbuud la caabudo ha samaynin haddaad samayso cid kaloo la caabudo ama ma'luuh kale ama macbuud kale fataqcuda madmuuman makhduulan maxaad noqonaysaa mid ceebaysanoo ceeb u saaxiiba makhduulan la hoojiyeyna waad noqonaysaa makhduulan la hoojiyey ayaad noqonaysaa madmuuman ceebaysan baad noqonaysaa fataqcuda madmuuman madmuum waa kii la ceebeeyey makhduulna waa kii la hoojiyey fataqcuda madmuuman makhduulan walaalayaal halkaa waxaynu ka qaadanaynaa khatarta iyo halista uu shirkigu leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kaga warramay ku sifeeyey shirkiga waxaasoo khatara oo ilaahay subxaanahu wa tacala uu ka warramay jannadu waa ka xaaraan naarna u gelaya dembigiisa ilaahay ma dhaafay qofku hadduu ku dhinto dulmi la galo waa kuugu weyn baa layidhi camalkii wuu burinayaa camalkaagii wuu burinayaa marka in layska ilaaliyo shirki inaan dadku o dhan inaanay dadku dee fudaydsan aanay muslimiin baanu qofka muslimku ku dhici karaa shirki marka macnihiisana waynu sheegnay macnihiisuna wuxuu ku soo ururayaa cibaadadii ilaahay ama tii wixii uu xaqa ilaahay u lahaa in cid kale loo sarfiyo ama cid kale loo leexiyo inuu qofku iska ilaaliyo saasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inoogu caddaynaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan buu ka warramay shirkiga iyo khatarta uu leeyahay iyo qofku qofka ilaahay cid kale la wadaajiya ama cid kale maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala la sima inuu gelayo naarta qofka laa ilaaha ila laa yidhaahdaa waa towxiidkii jannaduu geliy markaa towxiidku waa xaqii ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu keligii siiyo waa towxiid rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka yidhaahda man qaala laa ilaaha ila allah waa towxiidkii ma jiro macbuud xaq lagu caabudaa ilaahay mooyaane cibaadada ilaahay baa leh keligii mooyaane cid kalena ma laha waa intaa yani macnaa laa ilaaha ila allah alle uunbaa wixii cibaado ah tabaaraka wa tacaala iskale cid kalena ma laha taasina waa muhiim inaynu iska ilaalino shirkiga towxiidka iyo cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala keligiina aynu markaa walaalayaal u gaar yeelno oo aynaan cid kale la wadaajin intaasaa ee kelmadeennii ee maanta in shaa allahu tacaala aynu ku soo koobaynaa والله تعالى أعلم وبالله تعالى التوفيق وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين